iyadoo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam wasaaradda batroolka iyo macdanta ayaa waxaa wasiirka wasaaraddaasi mudane axmed handal oo wareysi gaarasiiya idaacadda waamo uu si faahfaahsan uga hadlay qorshaha wasaaradda kaga aadan qiimaha aadka isku bedelo ee dhanka shidaalka waxaana uu hoosta ka xariiqay wasiirka inay joojin doonaan shidaalka badanaa lagu keeno fuustooyinka taasi oo ah xalka keliya ee kismaayo lagu keeno shidaalka toddobaadyo ka hor magaalada kismaayo waxaa shidaalka uu gaara heerkii ugu sarreeyey taasi oo ay ku adkaatay wadayaasha gaadiidka isticmaalka baabuurtooda maadaama qiimaha shidaalka uu aada u kordhay wasiirka oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi wasaaradda macdanta iyo shidaalka waa wasaarad hadda uu madaxweynuhu u gartay in ahmiyad gaar ah maadaama ay leedahay in loo sameeyo wasaarad gaar ah oo ka shaqaysa horumarinta shidaalka iyo macdanta dowlad goboleedka jubbaland waxaan ka shaqaynaynaa siyaasadeena qorshaha dhow waa wuxuu yahay in aan sameyno shuruucdii wasaaraddan lagu hagi lahaa taasoo kala jihayn doonta hadduu rabbi idmo runtii dhibaatooyin badan oo ka haysta dowlad goboleedka jubbaland dhinaca shidaalka ha noqoto midka fog iyo midka dhowba kan dhow oo uu ka mid yahay runtii ganacsiga laga sameynayo qaababka kala duwan ee loo maamulo wasaaraddu waxyaabaha ay ku dadaali doonto waxaa ka mid ah inay joojiso shidaalka fuustooyinka lagu keeno waxay samayn doontaa runtii shirkado waaweyn oo maalgashada bay ku dhiirigelin doontaa si shidaalku uu u yeesho miisaan fadhiya oo suuqiisu uusan noqonin suuq jahwareer ku jira oo marna kaca marna dega waa ganacsi oo runtii tartan in aan furno oo aan wasaaraddu ay samayso shuruuc arrimahaas fududaysa sidaa darteed waxaan rajaynaynaa qorshaheena dhow in aan shuruucdii lagu hagi lahaa aan sameyno si aysan u dhicin isdhexyaac iyo runtii qiimo aan fadhin inuu suuqu uusan yeelan waxaa arrimahaas oo dhan xakamayn doona sharciga shidaalka kaasoo aan rajaynayo in uu u yeeli doono nidaam haga arrimahaas xakamaynteeda sharcigaana xakamayn doono qofka ganacsadaha ah in uusan shacabkii uusan si aan munaasib ka ahayn ganacsiga ugu dhaqmin marka aanu dhowrno wasaaraddu sida ay kobaceeda ugu diyaariso siyaasadihii lagu hagi lahaa arrimahaas insha allah waxaan kula dardaarmayaa in ay u turaan dadka shacabka ah runtii ganacsatadu iyo dowladdu waa tiirar isku runtii mas-uuliyadahooda runtii isu baahan waayo dowladdu in ganacsatada markasta kor loo qaado la xoojiyo loo furo hanaan ay ganacsiga shidaalka ku horumarin karaan bay dowladdu ka shaqaynaysaa iyagana waxaa runtii lagama maarmaan ah oo waajib ah qiimo aan sicir barar ahayn in ay ganacsigooda ay ku fariisiyaan hanaankii lagu hagi lahaana runtii waxaan rajaynaynaa saddexda bilood oo soo socota inaan ka shaqeyno insha allah
magaalo xeebeedka kismaayo oo leh teked waxaa inta badanaa isbeddel ku yimaada maciishadda iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee qutultaruuriga la keena magaalada kismaayo shidaalkana waxa uu ka mid yahay waxyaabaha aadka loo isticmaalo badanaana isbeddel ku yimaada dhanka qiimihiisa wasaaraddan cusub ayaana wasiirkeeda waxa uu sheegay in arrintaa ay wax ka qaban doonaan